magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool yaala ka goobaday xaflad iyo kagalanjibiyaan arday baratay xifdinta qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamka oo ku aflaxday madarasada ibnu cabaas waliba munaasabada goobroog ku hayay maamulka degmada maamulka iyo macalimiinta madarasada culamo waalidiin iyo qaybo sharduwan ardayda ankoreen maamulaha madarasada ibnu cabaas cabduqaadir diyaad iyo waliba usa faahfaahin ku biyey marxalado sharduwan ee ardaydu hamareen
yaa aqalin idiidi qur-aanka ilaahay aan dhamaystiri hadalan bedel weyne may booha halkii dhalan hore yaa dhamaaya juud yalla kadib may booha muddo inaalin socda ilaahay ma soo dugini markaas kadib waliba kale la jaray arday oo akuniga hab uqeyn nagatay aniga lama goor dhamaayaan sadi goorna dhamaaya arango eedlanka faraxu sadidaaskeedade ardayta ardaytaas inshalbahaasa oo sadidaaskeedade arday lamagoor dhamayti iyo arday kolko qalmadeladi iyo arday sadigoor amal qur-aanka ilaahay insuurdiginin madrasada ka dhamayan antaasa antan iska ka jarta qalindhibinta antaasa la qobaday markaas kadib waliba anta ka jare aka dhoowayaane ani kala dhoowaya saana dado ardayda juudiya kadii dad marta ahoo ninkooy oo ilaa bay dhow ninkakooy sheegateedan oo reedkan surug isan argaastan dado asaabe xaflad farhadi ankooy ardayta waalidiinka iyo muslimiinta dagba oo inta reega kulaqibgadadan fadaayan ankooya maniil ruang martidase hariyaw bakumade sheekh hel sheekh xasan leera usin iyo kumadhey waliba kale ardaytan san uru badan oo juudiga laas kalbii waliba kabiyey sheekh mutaari maxamed abuukar ilaa marka antaasamudan aradan dhanka kale guddoomiyaha degmada hudur iyo waxaanu ku mid ahay hubnooga sharduwanaaye ee ku qayb galay xafladda iyo ardayda kala dardaarmaha iyo sii wadaan dadaasha walbarashada waanay uun ku faa'iideeyeen bulshada
dabcan awlaadna suuragal adeegin oon aragna khaasatan waalidkan ka horreeyay macalinka madrasada meelana aha ustaadyaal amahasanta jazaakum allahu khayr aljaza ilaahay abaalka guda may kalena mar walba markii garashuunaad waxaa u dardaar intaasa mudnaantaana intuuna awoodna inuuna kiin do-ayna balse gaar eh umuto intan iska koortimay ku codsada inilan do-ay ardaydu waana maasha allah erna dabcan darayma kortaan unagu waqti lahagili juhdi lahagili maybu waa ahaa dadka wariska dhajara anaa hata ilan gooni inta maamana laakiin warisku shalay il kululi marka ini awlaad maasha allah la era qalbiga lagala furo waana la do-ayo macalimiinta intirogdana meelanaha ilaahay ajarsi kuwada sii dabca macalimiin badan oo fadhiida madaarisi fara badan ku shaldareeda
salaamka bacda ciidiyeeda dhintadaani waliba marki koowaad intuunku macadnageeyo macalinkii macalin cabdiqaadir oo ardaydan sharafta leh oo sida wujuuhdan sanfayla hasaari ciidiyeedna dadaal badan hankabii ama juhdi hankabii aan macadnagaana wali kale maxnagaana waalidiintii oo maalin walba ha garab sugnaayen ardayda inay waxa ka lahan ku tahdiraayeen ardayda inay qur-aanka baradaan ku tahdiraayeen dhagaalada kabiyaayen garab sugnaayeen yaantunku maxnagaan way baleneen alan cabdiqaadir adi iyo waalidiintii ardaydan hasaartay maxadwiigan mudanti weliba maalan cabdiqaadir way wahaa way rabore maalinka koowaad oo degmada hudur ka bilaaway xaflad galanjibineed oo qur-aanka kariimka lagu galanjibiyo maalinka ka bilaaway waa la ergoro maadku waalidiinta ka hadla mayba boqolkiiba boqola kamaha sana ee kamaha dhaliyay kow macalin cabdiqaadir diyaad soo xafladii koowaad ahayna xafladooyin farac badan qiimo horan dhakii awgeedkan hortaysa maraqaanka weydiin insha allahu watana may balanaa macalin horosii weyn ardaydana mayba kala dardaaramaanayoonaniyo horosii wadaana welda intaasiya iyo siin kala dardaaramaana maamulka iyo macalimiinta degmada hudur iyo waliba wadanaa dadaala laka tayayo walbarashada ardayda degmada iyo guud ahaanba gobolka